Qaar ka mid ah dhakhaatiirta magaalada Burco ayaa soo gudbiyay cabasho la xiriirta dhanka mushaharka. Shaqaalaha isbitaalka magaalada Burco ayaa ka cabanaya mushahar la'aan haysta dhowr bilood sida ay sheegeen. Waxay kaloo sheegeen shaqaalahan dhakhaatiirta ah in siddeed bilood muddo ah aan la siin wax mushahar ah, waxayna u sababeeyeen in lacagta isbitaalka uu jeebka ku shubto nin uu adeer u yahay wasiirka caafimaadka ee maamulka la baxay Somaliland. Waa sida ay hadalka u dhigeen. Qaar ka mid ah dhakhaatiirtan ayaa ka hadlaya dhibaatada haysata.
كعبنا إيش مامل كمان تعستال كتوجا وحنا كسر شقين عستال كانوا وحنا شغالة وقوم مدة دارلة شين قد عستال كبرعد كل سهرة بين كم ذهان أنت أصلا أنا وكسر شقين إيه أنت أصلا مدحوينا يقول سوا مري استاد بلاد مشهرة يعني كم قان استاد بلاد هايد بين سين شرتي ما دام هايد أسون سين شرتي مرة هايد لو أنا عستال كان لقى سين شري عستال كمان ما أنت مامل كتوجا عسبتال كا ومامل كوجو مع سنة يا ما أنت عستال كبرعد توجا يقول لي تبع توجا أن شني عتونا كلا سوا على وح كلا سهرة aanay jirin waanu u tagnay waxaanu ku noqday shaqaalihii baanu nahay tagaasi baan raacnaa waxbaan habeen xalay xalay aniga la hadlay gaadh baan ku jiray xalay oo dhan habeenkii intuu dadku hurdeen maan hurdin sidiina iminka waanu taaganahay Sidoo kale haweeney oo iyadana ka shaqeysa qaybta carruurta ayaa waxay tilmaamaysaa iyadana ay dhankeeda dhibaato haysato.
labadii sannadoodii u dambeeyey maamulkii haystay waxbana nalama ixtiraamin waxna nalama siinin shaqaa socota shaqada hadday socoto iyo hadday hoosu dhac ku yimaado iyo haddii dhibaato ku timaado cidna ma danayso ninunbaa jeebka ugu dhacdaa akoonka cusbitaalku ninunbaa jeebka ugu dhacdaa cid hoos noo eegta iyo cid dadkaa ka shaqaynaya iyo dadka beeshinka hayba way ku dulmayiin reer burco way ogyihiin cusbitaalka burco halkuu joogo maanta cid ka aan ogeyni ma jirto maamulka Somaliland ayaa waxaa lagu eedeeyaa inuu dhibaatooyin kala duwan ku hayo dadka shacabka ah waxaana maalmihii dambe isa soo tirayay dadka ka cabanaya maamulkaasi